Shilka Toddobaad ee Madasha Siyaasadda Dhaqaalaha Qaranka oo ay soo qabanqaabiyeen Golaha Dhaqaalaha Qaranka Soomaaliyeed ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, iyadoona lagu soo bandhigay doodo cilmi baaris iyo toban daraasadood oo golaha uu ka sameeyey siyaasadda lagu kobcin karo laamaha kala duwan ee dhaqaalaha dalka. Shirkan oo socday muddo laba maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano, wasiirro, xubno ka socday beesha caalamka, khubaro dhinaca markaasi dhaqaalaha iyo mas'uuliyiin kale. Gudoomiye ku-xigeenka Guddiga Maaliyadda ee Baarlamaanka Soomaaliya, Xildhibaan Maxamed Haruun, iyo Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Soomaaliya, Maxamed Cilmi, ayaa si wadajir ah markaasi u bogaadiyey shaqada ay qabteen Golaha Dhaqaalaha Qaranka.
runtii eh, waa ku faraxsanahay shirkan oo maaragtay daraasadaha cilmiga eh, ku saabsan xaaladaha dhaqaaleed dalkan mustaqbalka rajooyinka la rajaynayo ee dhaqaalaha dalkan lagu hagaajinayo ama wax lagaga qabanayo Eh, daraasado sidoo kale ku saabsan xaaladaha eh, maaragtay khatarta ee uu wajihi kara dhaqaalaha dalkani iyo sidii loo hagaajin lahaa maaragtay xaaladahaasi maaragtay dalkan dhaqaalihiisa dhibaato u geysan kara marka in madalaha noocan oo kale ah in lagaga hadlo sidee isku xidhnaanta ka dhaxaysaay sidee loo horumarsiin karaa waxaan ognahay dhaqaalo la-aan inaanu waxba socon karin dowladnimada dhanna waxay ku tiirsan tahay waxa weeye waa dhaqaale waxaan ognahay tobannaan sano ka hor madasha maanta hadda aan taagana waxaa lagaga hadli jiray nabadda iyo sidii loo horumarsiin lahaa iyo si professor xuseen soo sheegay wax badan baa laga hadli jiray lakiin maanta waxaa ilaahay mahaddi ah in laga hadlayo dhaqaalaha dalka seen u horumarinaa maxaa caqabado oo jira see caqabadaha jira looga gudbi kara dalku waxay caddeynaysaa taasi inuu ku jiro soo kabasho aada u fiican waxaad ogtihiin xukuumaddan ka tirsannahay ee dan qaran iyo madaxweynaha qarankuba labadii sano ee hadda dalka ay joogeen inay isbeddel badan ka qabteen waxyaalaha kaabayaasha dhaqaalaha xoojinay waxaad ogtihiin dhaqaalaha waxaa caqabad badan ku ahaa security-ga dalka laftiisa ayaa challenge-ka ugu muhiimsanaa ee face gareynaya in dhaqaala dalku horumaray qeyb ka ahay waxaad ogtihiin labadii sano ee u dambeeyey hadda horumarka badan ee laga sameeyey xagga amniga taas oo keentay dhaqaalaha laftiisa qolooyinka khubaradu inta badan iyada laftooda isbedel badan xagga dhaqaalaha inuu soo Dhanka kale, agaasimaha guud ee Golaha Dhaqaalaha Qaranka ahna la taliyaha dhinaca dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Aadan Hoosow, ayaa ugu dambeyn shirka soo xiray.
ee hadda haddii maxay ahayd ee, dakhliga dalka uu laba sano ka hor ahaa ee, maxay ahayd la- laba boqol iyo dhowr iyo labaatan milyan maantana uu yahay saddex boqol iyo konton iyo toddoba oo la micno ah in boqolkiiba konton iyo lix laba sano gudahooda uu kordhay haddii g d p-ga uu dhowr sano laba sano ka hor ahaa laba dhibic afar maantana uu yahay afar dhibic labo ee, haddii aan arkayno maxay ahayd in ee, horumar badan oo dhanka dhaqaalaha la sameeyey